hogaamiyaasha laga soo doorto maamulka gaarisa ee waqooyi bari kenya ayaa cabasho ka muujiyey xadgudubyo ay sheegeen in ciidamada milatariga dalka kenya ee ku sugan xadka soomaaliya iyo kenya ay ku kacaan amaba kula kacaan dadka shicibka ah warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa gaarisa ka soo diray waryaheena maxamed faarax shire waxay sheegeen hogaamiyaashan in dhacdooyin saxiga ay ka dhacayeen qaybo badan oo ka tirsan gobolkan ciidamada militariga dalkani kenya gaafureega iyo xuduudda kenya iyo soomaaliyana ay yihiin kuwa inta badan aana kala aqoonin cidday ku soo duuleen iyo weliba cidday ilaalinayaan magacayga waa cabdulaahi maxamed budul waa mudanaha laga soo doortay degmada sangaayilu shalay waxaa ka dhacday qisa la yaab leh loo dulqaadan karin qisadaas oo sameeyeen ciidanka kenya khaasatan nimankan militariga arrintaas oo lagu sameeyey ninka la yidhaahdo ciise cabdi oo xoolihiisa imin laba iyo tobanka wakhtiga ay tahay uu xoolaha soo gelbinay xaragada kaambiguu soo agmaray inay ariga ay ka daba qabteen la weydiiyey maanan arkinay dheheen annaka mas-uuliyiinta weydiinay manaan arkinayna dheheen ka dambe haddana maalin laata ay heesteen ay marka dimaadeen ayna yidhahdeen waan soo sii daynay ninkii arrintii iidhaahd markii ninkii uu imaadana jirkiisoo dhan baa dilan waa jir dileen waa nin aan gadaal u fadhiisan karin lugaha ku istaagi karin waa uun shafka una ku jiifo un wax kale uu samayn karo male gadaal uma fadhiisan karo lugahana kuma istaagi karo shafka muu ku fadhi karaa inta badan hogaamiyaashan ayaa waxay sheegeen inay iska caabin ka muujin doonaan shacabka ku dhaqan gobolkana la hadli doonaan haddii ciidamada militariga dalkani kenya ay ku sii adkaystaan xiriir xumaanshaha haatani soo dhex maraya shacabka ku dhaqan gobolkan iyo ciidamada militariga dalkani kenya ee ilaalada ka ah xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto magacayga waxaa la dhahaa diiriye bare cabdi mudanaha laga soo doortay dhammaaj wixii laisxusuuqi jiray inay dhammaataan moodaynay wixiina hadda way socotaa militariga waxaa loo soo diray inay waddanka difaac ay sameeyaan xuduudyaha ay joogaan safartii hore waxaan ogeyn libooy inay dadweynaha baabiiyeen militari kelina ma dhihi kara xalay waxaa la galay haamey g s u-ga joogay haamey xalay dadweynaha guryahooda may seexanin saaka dhanan waxaay marka waxaan ka codsanayaa cid alle ciddii u xil saaran inay arrintan gasho militariga hadda sangaylu joogo in tallaabo deg deg laga qaado hadday laga qaadi waayo dan annagoo gaarisa county ah ayaa hub qaadanayno waan difaacaynaa dowladdaa iska difaacaynaa dowladda aan soo dooranno inayna gumaaddo ma aha dowladda waan iska difaacayna awood waan leenaha ilaahay baa awood na siiya waxaan ka baqaynaana ma jiro cabashadaasi kadib xeriro kala duwan oo la sameeyey laamaha ugu sarreeya militariga dalkani kenya ayaa dhammaantood ahaa kuwaanan ii suurtagelin intooda badanna waxay ahayn taleefanadooda kuwa aysan qabanin halka qaar kalena ay ka maamaagayeen inay ka jawaabaan eedaantaasi mudanayaasha laga soo kala doortay gobolkani ay u soo jeediyeen ciidamada militariga dalkani kenya ani waxa mudanihii laga soo doortay degmada huluqo waxaan hartan iskugu imaanay inaan ka cambaarayno arrinta foolxun ka dhacda degmada sangaa'ilu oo nin maskiin oo ariley ari iskala jiro maqhribka arigiisa isoo soo xaraysanay laga qabtay habeen hore ay beriisiiyeen kaambiga ani ninka ciidanka u weyn meesha meja biketi la dho anaa la hadlay wuxuu idhaha nin noocaasi maanan arkin waana weydiiyey maanan arkin ugu dhahay dadkii baa marka intay iskugu imaadeen telefoonkiisana waa la baaray wuxuu tusinay kaambiga inuu ku dhex jiro markaan weydiinana uuna inkiray markuu maqle ummaddiyaa bannaanbixi rabtaa oo mudaaharaada dhici raba ayuu jiifka iyo rag kale la soo hadle duqey buu u yeertay duqeydii baa isla shireen waan soo sii daynayna u dheh ee dhibka hala joojiyo wuu soo sii daan waayey maalin cadooy maxaa seele wuxuu ku sameeyey ayuu ogaa oo xamaasad sii dhalinayso laba saac iyo labaatan iyo kow ayuu mesaj ii soo diray asoo leeyaho ninkii waan gelbine gurigaan geyne luuqadah oo dadka reemiyiga aanan aqoon fara badan aysan u lahayn xiriirada kala duwan ee ciidamada militariga ay la samaynayaan bulshada intooda badan waa kuwa isku soo celcelinayo in isfahanwaa uu dhex maro bulshada reer guuraaga ee ku dhaqan xuduudaha dalkani kenya dalka soomaaliya uu la wadaago kumanaanka ciidamada militariga dalkani kenyana intooda badan waxay ku naaloodaan inay difaacayaan shacabka ku dhaqan gobolkan ayagoo dhacdooyin fara badan oo kooxda al-shabaab ay ka sameyn leed gudaha dalkani kenyana ay fashiliyeen maxamed faarax shire v o a garisa